الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى أدي إدمه waxaynu wax iska xasuusinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa wax ka mid ah waa kelimo guud oo rag iyo dumarba qusaysa laakiin si gaara gabdhaha mu'minaadkaan isu dardaarmaynaa in sha allah qaala allahu caza wajal fii suurati ali cimraan kullu nafsin daa'iqat lmowt wainama tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can innaari waudkila aljannata faqad faaz wma alxayaatu اdunyaa ila mataacu اlguruur allah waxa uu yihi subxaana kulu nafsin naf walbaaba daa'iqaة اlmowt dhimashada mowtka mid dhadhaminaysa weye naf walbaaba waa mid dhimashada dhadhaminaysa wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu dhimasho u qoray wainamaa tuwafawna ujuurakum waxaa laydiin oofin abaalgudkiina amaalmarintiina wixii aad samaydaan khayr iyo sharba yowma alqiyaama maalinta qiyaamada faman zuxzixa qofkii laga durjiyo oo laga fogeeyo cani naari naarta wa udkhila lana geliyo aljanna jannada faqad xaqiiqi faaz waa guulaystay waa liibaani qofkii naarta laga fogeeyo jannadana la geliyo ilaahay wuxuu yihi faqad faaza waa guulaystay waa liibaani waa baramoosay wama alxayaatu اdunyaa noloshaan dhowi maaha noloshaan adduunyadii ma aha ilaa mataacu اlguruur mataac raaxo alguruur lagu kadsoome oo lagu sirmo mooyaane wax kale maaha aayaddaas ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogu caddeeyey in dhimasho ay tahay midna wada sugaysa wixii aynu aynu samaynana midhahooda wanaag iyo khayrba aan heli doono shar iyo khayrba kuwa guro doona aynu nahay maalinta qiyaamada waxaa laga yaabaa qofka muslimka ah inuu waxyaabo badan oo ilaahay jecel yahay uu sameeyo waxyaabo badan oo naftiisu ay jeceshahay uu ilaahay darti uga taro isla markaana ou isweydiiyo abaalmarinta ilaahay subxaanahu watacaala uu ballan qaaday ilaahay wuxuu leeyahay wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama waxaa laydiin oofinayaa abaalgudi abaalgudkiina abaalmarintiina maalinta qiyaamada dhanka kale waxaa dhacaysa qofku ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku caasinayo ilaahay subxaanahu watacaala xuduudiisa uu tallaabayo ilaahay subxaanahu watacaala waajibaadka u amray uu dayacayo yadlimu cibaada allah addoommada ilaahay inuu dulminayo wa maca haada ilaahay u barwaaqaynayo u nicmaynayo loo sii kordhinayo nicmada kusii qooqayo waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo kan goormaa isagana laga amaal marinaa xumidiisa isaga laftirkiisu waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo waxaan waxaad ku hesha nicmaa waa mudan tahay sida gaalada qaarba ay yidhaahdeen qaala inamaa utiitu calaa cilmin cindii ilaahay subxaanahu watacaala aayaddaa wuxuu ku tilmaamay qofkaa abaalgudka amaalmarinta xumida uu sameeyo wuxuu helayaa uu oofsanayaa uu dhammaystiranayaa maalinta qiyaamada allahu alkariim waxa uu yihi qofkii naarta laga fogeeyo jannadana la geliyo waa liibaanay walaal baa wuxuu iiga tegey risaalo risaalow ii duuba fariin gobol kale iga soo waay waxaan kugu bishaaraynaha yidhi imtixaankii aan maalin hebel aan geli jiray alxamdulilah waa ku baramuus waa ku baas farax maantuu ii duubayo allahu lkariim subxaanahu watacaala wuxuu aayaddan noogu caddeeyey qofka naarta laga fogeeyo laga badbaadiyo jannadana la geliyo faqad faaz waa liibaani ama nolosha adduunyada shahaado qaado magac yeelo darajo dhaqaale wax kaa farxiya waa iska xadidanta dhimasho unbaa u dambayda waana maxay mataacu lguruur waa raaxo maqruur lagu kadsoomo weeyaan ama ku meel gaara haddaba walaalayaal waxaa nafteyda naftiinaba xasuusinaya arrimaha xaqiiqda ah si kastoo qofku isu ilowsiiyo malakumood baa u fadhiya qabri baa sugaa xisaabtan baa sugay ilaah buu hor imaan qof kastoo annaga naga mid ah intaa doonto is ilowsi muxuuma ujeedaa ha rabin inaad maqasho dhimashada inaad maqasho jannada inaad maqasho naarta adduunyada ha kuwa caddaato meelaha iska warwareen meeshaas xaqiiqdu saas weeyaan waktiga ilaahay baa yaqaan haddaba in aynu ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsanno nafteennana aan u turno oon u naxno oo aan wanaag la hormarno wayuxadirukum allahu nafsa ilaahay wuxuu idinkaga digaa nafsadiisa isilaaliya sida aaweed qofka caqliga badan laandheerka garaadka badan fahamka badan wanaagsan fiicani waa qofka arrinta xaqiiqda aan iloobin sidaa awood waxaa anfacaya adduunya aakhira ku dadaala walaalayaal waa xasuusin xasuusintuna qofka muminka ay anfacdaa allahuma ajcalnaa miman yantaficu bilmawcida ilaahu naga dhig kuwa waanada iyo wacdiga kuwaantooga oo ka faa'iidaysa yaa arxam araaximiin ilaahay wuxuu noo abuuray subxaanahu watacaala inaynu caabudno oo u hogaansano ilaahay wuxuu yihi subxaanah wamaa khalaqtu ljinna uma abuurin jinka iyo walinsa dadka ilaa liyacbuduuni ay ilaa liyuwaxiduuni inay iwaxidaan oo i caabudaan oo cibaado igu gooniyu yeelaan mooyaane wax kale ilahay cibaadadiisu noo abuuray aayad kale ilaahay waa ka yihi wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbudu llaha inay caabudaan allah mooye mukhlisiina xaal ayin kuwa u keli yeelaa lahu alla addiina ay ilcibaad maba la amrinba waxaan ka ahayn inay allah caabudaan keligiis hawsha naloo diray oo nalooga fadhiyo waxnalka weydiin doono am maadaa kuntum tacbuduun hawshaas weeyaan haddaba yaa cabdallah yaa amatallaah waalidka sharafta low walaalka qiimaha low rag iyo dumarow qof walba naftiisaa fiiriyo hawshaa ilaahay noo abuuray haddaad taa nin danaynaya ka soo baxaya ku dadaalaya aan ilowsanayn bani aadamaana gef waa naga dhaca ad ilaahay u laabato aad tooba weydiisato aad ku ooydo aad barido fa anta naajixu lfaa'is insha allah adiga qofka liibaana waa adiga weyn haddii aada ilowdo xaqiiqdu weli waxa iska bedeli maayaanoo dhimasho iyo xisaabba meeshii taal ilaahay subxaanahu watacaala gaalada wuxuu ku ceebeeyey inay noloshoodu untaha iska raxaysi xoola wax iska cunid un sida xooluhu baa u cunaan waaladiina kafaruu yatamatacuuna waya'kuluun kuwa gaalooba waa raaxaysanaya waya'kuluun waa cunayaan kama ta'kul ancaam sida xooluhu wax u cunaan waannaaru mahwan lahum naartaana hoygooda ah weliga haddaa wax cunaydood cayishood boodood orodood caafimaad yeelato magac yeelato haddii dab kuu dambeeyo dab hadduu kuu dambeeyo lagu gubo lagu gamaariyo dabku uu qalbiga kaa galo oo korka kaa gubo oo dharkaa u yahay naar oo biyaha cabi ay naar yihiin oo geedkaa cunaya uu naar ka samaysan yahay ma u malaynaya raaxa ku soo marta inaad xasuusanaysa laa wallaahi maalintaasay dadku ogaanayaan xaqiiqda wa qaaluu low kunaa nasma waxay yidhahdeen haddaan wax maqli lahayn aw nacqil ama aan wax garan lahayn caqli lahaa lahayn maa kunaa fii asxaabi saciir ma aanan ahaanin naarta holaceeda kuwa asxaabteeda ku sugan laakiin maqalna ma jirin garaadna ma jirin oo caqli ma jirin ay wax ku kala socaan nas'alu allah asalaama walcaafiya weliba waddankan haddii lagu nool yahay waddankan aan sharci ilaahay lagu xukumay waddankan ay muuqato waxaa sharciga ilaahay khilaafaya in la jibeynayo in badan oo ula kac loo samaynayo ayadoo dariiqa saxiixa oo sahlan oo wanaagsan oo fudud oo ilaahay raalli ka yahay la mari karaa waxaa la maraa midka ilaahay ka caraysiiya adduunyadan dhib ugu jiro dadka iyadoo ulajeedana loo samayna qofkaan ogeyn oo ogow qofkaan ilaahay ka tala qaadan shaydaan buu ka tala qaadan hawadiisuu ka tala qaadan waddankan marka aan diinta ilaahay subxaan looga xukumay oo dadkii biicadii aanay ku caawinayn ma ujeedaa waxay u baahan qofku sabar dheeraada dulqaad dheeraada dadaal dheeraada wadamada muslimiinta waxaa ka mida wadan waxaa ka mida meelaha haddii salaada la aadaamo meel walba albaabada loo xiraa oo aan ka ahayn masaajid iyo guri qofku uu gelayo dhammaan dhismayaasha beeca shirkadaha kulli waa la xiraa xataa ninka gaalka ahaa ee suuqayni inuu maqaayadda wax ka gato dukaanka wax ka gato banaanku ku sugaa ilaa laga soo laab salaada waad safraysaa dhowr kilomitr markaad socotada masaajid iska diyaaraa ku yaalla biyihii waa diyaar korontadii waa diyaar shilin lagaama rabo war waxa lagu sadaqayso masaajidka maqli meydi de arrintaa waxay kuga caawinaysaa inaad salaada tukato de ilahay khayr kula doono inkastoo saasay tahay haddana dadan tukan ay jiraan nasal allah asalaama alcaafiya laakiin markaad waddankan aada joogtid waxaa laga yaabaa inta aada masaajidka ilaahay fursad kuu siiya inayba yar tahay adoo raba ilaahayna jecel masaajidka qiimihiisa dareemaya mar hadday sidaa tahay dadaal dheeraadaad u baahantaha xil gooniya inaad isi saartaanna u baahantah gaar ahaan gabadha muslimadda ah qof gabadha muslimaddaa dumarku maba kusii jiraanba iyaga cadowgooda badan cadowgoodu wuxuu dadaal gooniya saaray suu u weeraro gabdhaha muslimaadkaa uu been ugu sheego uu been u qurxiyo uu wax u bidhaamiyo wax u tilmaamo uu ku jeesjeeso xijaabkeeda muuqaalkeeda diinteeda qofaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan sugin oo ilaahay aanu yaqiin iyo basiiro siin ay xaqa ku garato adduunyadan xaqiiqdeeda ay ku fahamto cabsi weyn baa loo qabaa inaad kala gara weydo iyada iyo gaaladii aad baa loo cabsi qabaa walaakin ilaahay qofka wanaag la doono laa taduruhu fitnatun maa daamat isamaawaati walard wax fidnaaba dhibaa ma laha inta cer iyo dhul jiraan qofka ilaahay wanaag la doono ilaahu nala doon waad ogtihiin fircawn adduunka nin sooma ninka ugu kibirka badnaa wey ama ugu yaraan kuwa ugu kibirka badnaayo kamid aha ninkii dadka inta hor istaaga yihi anaa rabbigii min sareeya ah ilaahaan aniga ahayn maba idin ogiba heerkaa ninkii gaaray xaaskiisu muminad mu'minaday ahayd muslimada ahlujanna waa cadaabay wuu ciqaabay wuu duleeyey ducadeedu maxay ahayd id qaalat rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna wanajinii min fircawna wa camalih wanajinii min alqowmi aalimiin ilaahu agtaada guri iiga dhis jannada wanajinii min fircawna wa camali fircawn iyo camalkiisana iga badbaadi wanajinii min alqowmi daalimiin igana badbaadi qoomka daalimiinta ah ilaahay waa ka badbaadi afarta haween afarta waxa weeyaan dumar habloo ee adduunka ugu fadliga badan ayay mid kamida tahay ninkeeduna waa fircawn weya idan allah huwa alxaafid ilaahay baa wax xifdiya marka walaalka muslimka walaalta muslimadda adoo joogtid waddan aan ilaahay subxaana watacaala diintiisa looga wada dhaqmin alxamdulilah dad ku dhaqmaa intay ka awoodaan waa jiraan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala kugu xifdin karaa waxaan u dardaarmayaa walaalaha rag iyo dumar gaar ahaan gabdhaha salooyinkan soo socda mid kamida waxa weeyaan in la ogaado gabadha muslimadda asal waxa u ah islaamka marka la fiiriyo inay gurigeeda joogto saasaa asal ah saasuu ilaahay nolosha u kala qaybiyey dibaddana raggu ha ka shaqeeyaan dumarkuna guryahooda ha joogaan waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulى waaqimna الصalaaةa waaatiina الzakaata waaطicna allaha warasuula waxaa la yihi waqarna fii buyuutikuna kunagaada guryihiina asalka saas weyn gabadha muslimadda hadday awoodo inay gurigeeda ku nagaato ilaa dan inay timaado mooyaane inay soo adeegato waxaysan ka maarmin masaajidka ilaahay inay aaddo ilaah baa u baneeyey laakiin asalka hawsheedu gurigeeda inay joogto waa kama badi kartaba waxaana rabaa dadka owliyadeeda ah ama waalidkeed ama ninkeeda ama walaalaheed cidda owliyada u ah inay dadaal weyn ku bixido arrintaas ay u xaqiijin lahayd waxay ka awoodaan sidaasaa gabadha muslimadda oo asal ah hadday danu keentase way bixi kartaa laakiin iyadana inay ilaaliso diinteeda ilaashato nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi haweeneyda muslimadda markuu ka hadlayay idaa sallat ilmar'atu khamsaha hadday haweeneydu muslimadu gabadha muslimadda haweeneydu islaanta la qabaahay hadday tukato shanteeda salaadood wa saamat shahrahaa bisheedana ay soonto waa ramadaan wa xafidat farjahaa farjigeedana xifdaa xifdido ilaalido zino iyo waxyaabaha keena ka fogaato wa ataacat zawjahaa ninkeedana ay u hogaansato adeecdo wixii wanaag sigaar iisoo daar maya koob khamraa ii shub maya ree hebel caayn maya maya laakiin wixii wanaag ay ku adeecdo iyadoo ka diin dhiganaysa qiila lahaa udkhili ljannata jannata min ayi abwaabi shiita waxaa loo yidhahdaa jannada gal albaabkaa doonta ka gal gabadha muslimadda asaadiqu almasduuq rasuulka loo rumeeyo runtana sheega sidaa buu ka yidhi haddaad walaalay gurigaaga ku nagaato haddaad nin leedahay ninkaaga wanaagga ku adeecdo waxaa diinta ka hor imaanay farjigaaga ilaalido xaaraanta ka fogaatay ninkaaga aada adeecdo wixii wanaag salaadaada shantaa soonkan ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa sideedda albaab leh midkii aada doontaa ka gal ugu leeyay waqad qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi waawfuu bicahdii uufi bicahdikum oofiya cahdigeyga iyo ballankeyga uufi ana waxaan oofin bicahdikum ballankiina ilaahayna ballankama baxo marka walaalay sidaa ku dadaal arrintaa waxaa laga yaaba gaaladu cadowga ilaahay inay ku tilmaamaan arrintaa gumaysi dumarka la gumaysanaayo inay gurigii joogto gabadhii muslimadda hadalka inta saameyay tiraa boorin baa noqday guri maa dhex fadhin karaa guriga howla-aan miya wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illaahi waalxikma wa ilaahi xusa barta waxa lagu akrinayo guryihiina ee ilaahay aayaadkiisa iyo sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam walxikma ma qur-aankii baad dhammayday walaalay waad xifdiday markaad xifdaad macnihiisa fahamtay axkaamtiibaad baratay halkee boorinku ka yimaado goormaad dhammaydo hawshii lagaa rabay waxaan u xasuusinayaa waalidka sharafta la rag iyo dumar gaar ahaan dumarka rasuulku salى اllahu alayhi waalihi wasalam waxau yihi mn min xusni islaami اlmari min xusni islaami اlmari tarkuhu maa laa yacni xadiid weyn wa halkaa xadiid haddaad ku dhaqanto waa ku faa'iiday akhriya adduun min xusni islaami اlmari qofka islaam wanaagiisa waxaa kamid ah waxaa ka mid ah islaamnimadu hal martabo ma hal darajo ma dadku waa kala islaam fiican walxamdu lilah intanaa masaajid ku jira muslimiin ana walilaahi alxamdu ilaah baa mahadle allowna kori laakiin isku islaam wanaag ma nihin isku meel islaamka ma joogno dadku isku darajo ilaahay agti kama ah haddaba wuxuu leeyahay nebigu sala allahu alayhi waaalihi wasalam min xusni islaami almar'i qofka islaam wanaagiisa waxaa ka mid ah tarkuhu ka tegitaankiisa maa shay uu ka tago laa yacniihi aan qusay waxaan ku qasay waxba kuu ansixin wax kuu faa'iideynin inaad iska tagtaa iska dhaaftaa waxay ka mid tahay islaam wanaagaaga xadiis weyn waa haddaad maqaayad fadhiisato reebel maxay yidhaahdeen fulaan muxuu yidhi maxaa b b c jira maxaa la sheegay sheekh jamci waxaad rabto jamci kaba xunba dubnata u fadhiisata gambalen khamaar caay been dadka qoslin maxaa kaaga imaanaya haddaan dembi kaaga imaan maxaa ka faa'iida ka warran haddaad ilaahay subxaanahu watacaala beytkiisa intaad tagto aada qur-aanka soo qaadataad akhrido wixii ilaahay kaa waafajiyo ka warran haddaad muxaadarooyinkan qayimkaaga culammadu sunnadu ay jeedinayaan intaad qaadato aada dhegaysato weliba ilahay hadda waa fududeeyey websiteka maktabadaad gele maktabad maktabadda dhaarkam waxaad helay duruusii caqiidadii duruusii tafsiirka duruusii fiqiga duruusii alxamdulilah gurigaaga adoo joogto da combyuter la hadda waxaaba jiraba teleefono afar iyo labaatan saac haddan baabuurka anoo saaran soo dhegeysanay afar xaladan tijaabi galabtan tijaabi afar iyo labaatan saac markaad gasho hore waxaa kaaga xirmaya dersi la akrinay laa ilaaha ila allah anoo taa ilaahay i waafajin karo ka waran haddaan intaan maqaayad fadhiiso aan wax ugu yaraan aanan ajir ka kororsanayn haddaana dembi kahayn haddaan ku mashquulo ka waran gabadhii muslimadda ahay taleefon qaadato caawo oo dhan caay iyo rag iyo gabar iyo dumar iyo fulaan iyo sheekooyin aan loo joogin abbaayo abbo waa ku jecela waayo jeceshan huunno fulaan se uma fiicna ilaahay subxaanahu watacaala xuskiisa waxa anfacaya min xusni islaami اlmari qofka islaam wanaagiisa waxaa kamidooy nebigu salى اllahu alayh wasalam tarkuhu ka tegitaankaas qofka uu ka tago maa laa yacniihi waxaan qusay maxaa ka faa'iidaya akhir maxaa kaaga soo laabana kaba dhigba boqol sano waxaan inaad howl ka dhigato maxaa ka faa'iidaysa ma derajaa ilaahay kugu koriyey ma dembiyaa ilaahay kugu dhaas ma aakhiraad ma adduun baad ku intifaacay wallaahi nasأl اllaha subxaanahu watacaala an yuxabiba ilayna aliimaan ilaahay inuu iimaanka nala jeclaado oo qalbigeena ku sharaxo xumida nala naco ilaah raxmaana weydiisanayna waayo wax laga murugoodo wallaahi alcadiim waxyaabaha dad annaga nagamidu ay samaynayaan subxiya maqaayad la imaano fadhi ku diriraa loo bixi subaxii haddaad marto casirkii haddaad maqto habeenkii haddaad marto halkiiba la joogaa saqda dhexe haddaad marto allahu akbar waxaa laga yaabaa gaalkii gaalka ahaa inuu la yaabo l dadkan yaa u shaqeeya ma jirto waxay daliil u tahay islaam wanaagooda waxbaa ka dhiman alxamdu lilah ahlu tawxiid haddayin ahlu laa ilah illa maxameda rasuulullah muslimiin waay laakiin islaamnimadii waxbaa ka dhiman hadday islaamnimadu sii ficnaan lahayd wakti waxa iskagama dhumiyen wax anfacay ku mashquuli lahaayeen waxaan nafteeda xasuusinayaa waalidiinta walaalaha rag iyo dumarba waktigan waa nolosheena maalintii waktigaagu u dhammaado noloshaadaa dhammaanay haddaba inaanan waktigeenna iska beerdarayn oo iska dhaaf waxaana anfacayni wax dembiya iska badaaye waxaana anfacayn oonaan ilaah ugu dhowaanayn inaan waktigeenna aan ka ilaashano laa ilaaha ila allah waxaan arkay buu yihi imaamka alimaam ibnuljawsi dadka markaan arkay u inaana waktigooda danaynin iinan naxayn markaan arkay a'immadii waaweynaawa inay isoo ziyaarayaanna aan arkay qaraabadiina aanan goy karin arkay waxaa sameeya buu yihi waktiga laysoo ziyaaranayo qaraabada iyo dadka axbaabta u imaanayaan baan waxaa ku aadiye u yihi waktiga aan qalmaanta qorto aan wax ku qoranayo qaddana muxuu ahaa aan maxay samaysto qadda aan wax ku qorayo qalinkiina qorto looxa dhaqdo waxaan wax ku qorayo waayo shaygaas igama baahno u yihi maskax inaan maskaxda aan xoog saaro anoo dadkii sheekaysanaya oo qaraabadii axbaabtii waraysanaya ayaan haddana hawshaydii anfacid aan wada karaa buuri qaar ka mida wallaahi salafka waxay gaareen ahlu sunnaha culammada qaarkood waxay gaareen inay ubadkooda yidhaahdaan xataa markay musqusha ku jiraan maanow gacali dibadda adoo joogtid igu akri cilmigaa igu dul akri siaan waktigooda uga dhumin innagana waxay maraysaa qaarkeen waxay leeyihin waktigaan dilaynaa arrinta aada iyo aad arrin fahamka islaamka uga weyn qofka muslimka waktigu dilo ma haysto see waktigaa uu dilaya akhi nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu yihi laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'al an arbac qofka labadiisa cagood ka zuuli maydo maalinta qiyaamada ilaa afar laga weydiiyo can cilmihi fima can cumrihi fima afnaa cumrigiisii wuxuu ku dhameeyey wa can shabaabihi fima ablaah dhalinyaronimadiisii cumriga guud waa la isweydiinaa gaar ahaan dhalinyaronimada wa can maalihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa maalkiisii halkuu ka kasbaday halkeyna ku bixiyey su-aal weyn w maalkan aada heshay dariiq xalaala ma kugu soo galay ha kugu soo galee dariiq xalaala ma ku bixday wa can cilmihi fiimaa camila fiihi cilmigiisii wuxuu kaga dhaqmay afartaa su-aalood ilaa jawaab ka bixido nebigii alle moxamed sala allahu calay wasalam wuxuu noo sheegay meeshaan istaagsanna inaanan ka dhaqaaqi doonin nebigu sala allahu calay wasalam waxa uu yihi xadiis kale iqtanim khamsan qabla khamsin buu yihi shan ka faa'iideyso shan ka hor noloshaada dhimasho ka hor dhallinyaronimadaada gabow ka hor waktigaaga intaadan mashquulin ka hor caafimaadkaaga xanuun ka hor dhaqaalahaaga faqri ka hor shantaas qasab waaye ama waa kugu wada imaanayan ama qaar baa kugu imaanaya intaanay kugu dhicin kasii faa'iideyso waktigu marka muhiim waaye nabigeena mxamed salى اllahu alayhi waalihi wasalam waxau yihi ida marida alcabdu aw saafar kutiba lahu ma kana yacmaluhu muqiima صaxiixan xadiis saxiix bukhaari addoonku haddii uu safro ama xanuunsado waxaa loo qoraa wixii uu samay jiray isagoo fayow oo degan caawa waxaan shaki lahayn isbitaallada noo dhow haddaad tagto dad waxaa arkaysa taahaya dad xanuunsan baa arkay dad waxa bira ku dhex jiraan dad dhiman raba kuwa dhintay intiiba waad arkay qofka marka meeshaa ku xanuunsan waxa weeyaan haddii uu ahaa qof mustaqiimahu taacada ilaahay ku toosan isbitaalka isagoo ku jiraa ilaahay subxaanah wa tacala wuxuu xisaabinaa qof masjidkii jooga oo jamaacadii ku tukanaya oo khayrkii samaynaya oo soomaya kaamilan ilahay fadligiisa fiiri wuxuu ku mutaystay waayo markuu caafimaad qabay waktigiisa wax fiican ku bixi markuu bukooday xanuuntay ilaahay xanuunsaday ilaahay subxaanah wa tacaala niyadiisii wanaagsaneed oo qofka ku amaanmaya marka waktiga in laga faa'iidaysto waktiga alwakti alwakti ya akhi dood iyo muran iyo maxaa la yidhi iyo maxay tiri iyo ku tiri kutaan ma yanfac qof caqli leh oo muslima oo imaankiisu dhamaystireen wax wakti ku dhumiya maaha marka in waktiga si gooniya looga faa'iidaysto gabdhaha si gaara waxaan ugu dardaarmaa xijaabka inay ku sabraan dad badan baa ku dhibaya inay ku sabraan gabdhaha waxaan si gaara ugu dardaarmaya rag iyo dumarba waddankan dhaqamaad ay leeyihiin diinta kasoo horjeeda inaanay ku ta'afurin waxaa ka mid ah haweentu inaanay ninkeeda wanaagga ku adeecayn ku madax adeygayso iska ilaaliya arrintaa waa cibaado gabadha muslimadda inay ninkeeda adeecdaa waa cibaade addoonsi maaha ilaahay baa ka raba hadday samaydana ka amaalmarina hadday samay weydana kula xisaabtamo waxaa ka mid a waxyaaba dadka qaarkood ugu ta'assanaan waxay hadday isqabtaan maxkamadda gaaladaa la aadi ma jirto waxaa la rabaa wixii idin dhex mara inay dadka qaraabada axbaabta awliyada ay xaliyaan hadday xalli waayaan dadka ahlucilmigaha la aado wixii diintu ku xukuntana aada ilaahay uga aada aqbasho ma khasaaraysi gabdhaha aan guursan waxaan u dardaarmaa iyaga waalidkood hooyooyin aabbayaalna u dardaarmaa saasoo kale dhallinyarada aan guursan guurkana gaaray in loo dadaalo ilaahay looga baqo loo guuriyo lagu caawiyo laguna dhiirageliyo dibna aan looga dhigin gabadhaada hadday qaan gaarto u guuri yaa u guurinaysaa nin wanaagsan insha allahu tacaala oo diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dadnimadiisa aad ku dooratid yacni nin mas-uuliyaddaa ka soo bixi karaa waa inuu mas-uuliyadda ka soo bixi karo koo horta diinta aasaasa nin gabadha kaa inxiraafinayo caqiide faasida madab yaa jeylaani la odhan karaa ilaahay keyrkiyaa bari karta waa u sujuudi karta waa u rukuuci karta kaaga dhiga ha ku darin gabadhaada ilaali ha goyn qaraabada nin faasidoo khamro cabaaya kalaad iska xaadirinayo tuugana gabadhaada ha ku darin ha goyn qaraabinayo even milyan dollar hadduu ku siiyo hataa ilaahay ilaahay tala saaro ha siin nin wanaagsan diintiisa dabeecad fiican leh mas-uuliyaddan ka soo bixi kara waayo nebi sal slam waxaa u timid faadima bin islaam baa u timid waxay tii yaa rasuul allah waxaa i doonay oo raba isoo doonay mucaawiya iyo saxaabiga la yidhaahdo abujahab wuxuu nebi sal slam amaa mucaawiya ninka la yidhahdo fasacluukun laa maala lah waxba gacan kuma hayo maal ma laha wa ama abujahan fadaraabun linisa abujahamse naagahu garaaca ee waxaad guursataa usaama marka haddaadan gabadha aad guursanayn waxba u haynin ma shaqaysan ma tihi waxba uma haydid waxyaabaa lagu diidi kara kamidta in lagu guurin waayo mas-uuliyadu waalidkiina taas saaran tahay wahaakada haddaad taa nin akhlaaq feer iyo faralaati gabadhii dilaya ka qaylisiinaya la la laguguma darin inaad disho garaacdo ballan laysku ogaa maaha dadaal sharcigu qaabku amray dilka qur-aan ku soo arooray waa dil markii maslaxad ay ku jirto mana aha dil lafna la jebiyo waxna la dhaawaco dhiigna la keeno maaha waa taadiib weeyaan waana kaas markii nafci uu ku jiro weeyaan markaan faa'iida ku jirin ma la samayna nebiga sala allahu calayh wasalam sagaal xaasuu qabay hal mar mid kamida weligii ma garaacay ma ujeeda laakiin haddii maslaxadu ku jirto midkii sharcigu amray oo xanjafinta ahaa edbinta ah waa banaan yahay ma banaana qofku yidhahda diintu meel uga dhacay laakiin waa markii maslaxad iyo khayr uu ku jiro hadday arrintaasi xallin weydo ka hor waa waaninaysaa sariirtaad uga tegaysaa waa xallin weyday khalaas waxaad u wacaydaa weligii ku sharfo markii hore gabadha kugu dara walaal iyo waalid iyo adeer hadda gabadhii waatana hadda iga gar darantaana iqabta haddaan ka gar darana iqabta khalaas alxamdulilah way dhammaanay insha allahu tacaala aada iyo aad inaad u ixtiraamto weeyaan dadkaad gabadha ka guursatay ilaahay dartii inaad u ixtiraamto inaad iyaga ixtiraamto waa qaraabada saddex shay buu qofku qaraab qaraabo ku yeelan karaa qaraabada ugu xooga badan waa diinta inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu waa walaalo buu ilaahay yiri qaraabada labaad waa dhalashada dadka ku dhalay waa qaraabada xataa gaalaha yihin qaraabada saddexaad waa dadka guurka aad xididka la taha weya qaraabadaaday ka mid noqon intuba waxay kaa rabaan xuquuq bay leeyihin inaad u ilaalido nin aan la qabo karin ma tihi dadka qaar waxa lalama hadli karaba oo maxaa lagula hadli waaya akhi islaanta markaad doonayda waa lagula hadli kari ma markay gacantu kuusoo gashaan cidna kaala hadli karin haddaad dulmido cadaalad maaha marka in gabdhaha muslimaadka si fiican loola dhaqmo iyaguna ilaahay ka cabsadaan walaalayaal rag iyo dumarba qofka awooda inuu waddan muslin aado siduu diintiisa ula cararo ilaahay u caabudo waajibay ku taha arrintaa qofka awooda waddanka muslimkaa inaad u hijrood si aad ilaahay subxaana watacaala diintiisa aada ugu caabuddo ood ilaahay u caabuddo marka gabdhaha muslimaadkaa gabdhaha yararkaa ragga ha loo guuriyaan ka hadlay hooyada fiican aabbaha fiican waxaan aaminsanahay waa midka ubadkiisa u fekera una raadiya guur xalaalow wanaagsan uguna kaalmeeyo kuna dhiirigeliya aanna cunno qabatayn keliya uun u tilmaamo dariiqa fiican ee guur lagu guursado lana tashada saaxiibna ka dhigta waraysana una dhibriya ilaahay waa dadka hanuuni karaa kadibna muxuu ahaa qofkii arrintaa ayadaa ay suurto gasho qofkii kaleba qofkii awoodaba inuu waddan muslin aado arrintaa arrin diinta ilaahay ku sugan way inuu waddan muslin u hijroodo marka walaalay waxa weeye ninka ku guursanaa waxaan kaa rabaa inuu waddan muslin iiga ii wado ma yeelaysaa hadduu ku yihaa maya anugu inta ka dhaqaaqi maayo nabadeeda nacam waa muhiim arrintaas haddii uu ku qabanaa arrintaas tala ahaan weydiye hala dagaalin ila wa ilow may waxba hadhihin wixii wanaaga tilmaan hadduu qaato way anfici hadduu qaado waayo ilaah kala xisaabtan dagaal iyo ha ku abuurin adugu mar haddaana wixii wax xaaraana oo cad aanay ahayn gabdhaha si gooniya musiiba aad haysato qaarkood oo maalmaha aroosyadu jiraan waxaadba u moodaaba inay u moodaan inaan laga rabinba waxna waxyaaba badan oo diinta ka mid ah aroosyada waa lagu yaro fidnoobay aroosyada waa lagu wada fidnoobay qaarkood kaamirooyina laga qaadaa qaarkood niman baa lala arrimahaas maa yanfac walaalay haddii ilaahay subxaana watacaala kuu nicmeeyo oo nin wanaagsanood ku qanacsantao kuu guuriyo waalidow haddii gabadhaada ama wiilkaaga qof wanaagsan aada u guurido ilaahay inaad ugu mahad noqdo u nicmidaa lagaa rabaa inaad ilaahay nicmadiisa inkirto maaho fanaaniin aada u yeerto nimana naago isku boodaan khamro meelaha lagu daadiyo maalin baqi haaga arrintaa arrin saxa maaha ilaahay kaga cabso kufraanu nicam waa khatar wey nicmada inaad ku kufridaa waa khatar u dhow in lagaa waxayuubiyo haddii marka alxamdulilah guurkii uu yimaado waa shay wanaagsan qaabka fiican oo islaamku u dhiga haloo maro dhaqankan gaalada iyo kaamirooyinkan iyo heesahan iyo balaayadan laysla ordaayan ha layska daayo yaadna ilaahay subxaanahu watacaala wax macsi ku ah diintiisa yaan cid kale lagu raaligelin ilaahay raaligelintiisa ayaa allah u mudan subxaanahu watacaala faallahu axaqu an takhshaah marka aroosyada dumarka qaaraa ku fidnooba ilaahay kaga baqaan sida sharciga ah haddii u dhacayaan ka qaybgal haddaan u dhicin iskaga tag rag iyo dumarba gaar ahaan dumarka walaalaha waxaan si gooniy u xasuusinayaa salaada si fiican in loo tukado dumarka qaarkood runta haddaan isu sheegno salaada ma tuka yaqaaniin soomaalina waxay odhan jireen habar tukatay waaye ma habar iyo oday baa kalele salaada qof kasta waxaa laga rabaa si saxa salaada inuu tukado nebigu sala allahu calayh wasalam ninkii saxaabigaa masaajid soo galay ku tukaday laba ragcee u yimid rasuulka sala allahu calayh wasalam ee salaamay salaanta marka horediye wuxuu irjic fasalli fa inaka lam tusal laabee tuko yiri adigu ma aadan tukani saddex mar ama afar maruu ku celceliyay nabi sal l slam ilaa uu markii dambe yidhi waxaan ku dhaartay kii xaqa kugu soo diray waladii bacasaka bilxaq ilaahay buu ku dhaartay laa axsinu kayra hada facallimni saan si aanan uma aqaane uma wanaaji aqaane i bar rasuulku wuu baray xadiidu musii salaatiha la yidhaha culamada xadiidka ninkii salaadiisa ka hadlayay iska fashaadiyey marka rag iyo dumar waa inay bartaan qofku sow ilaahay u caabudo hebel iyo hebloo samaynaaan soo gaara maaha waxaan waa diin wa waxbaa lagaa weydii doonaa baro anigu ma baro karo iyo waa waayeelooba iyo waa mashquula maya haddaad daacad tahay waa baran kartaa insha allah in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayra ilahay hadduu qalbigaaga wanaag ka ogaado wanaag u ku siin waxaan u dardaarmaa nafteyda iyo dhammaanba cadamu lisraaf israafka in la daayo oo lagu israafayo cuntadii dhaqaalihii lagu israafayo dharkii lagu israafayo biyihii lagu israafayo israaf si xaddhaafa loo isticmaalayo dumarka qaarkood ilaahu dembigooda dhaaf waa ay baxee gabaday saaxiib yihiinba gurigeeday tegee kaarbad weynay arkee sariir weynay arkee daah weynay arkee t v weynay arkee waabay xanaaqsan tahay mar guriga soo gasho sheekh maxaa lagaa sameeye adiga heblama arka maa gurigeeda wax u yaal maya maya maya dadka ha ku dayan dadka ha ku dayan dadka ha ku dayan israafka marka mu banaano waxaa kaloo ay tahay dumarka si gaara inay isaga ilaaliyaan sheegashada tirada badan islaamaha qaar way iska sheeganayaan un qabaar iyo aaranba sheegasho un bay wadaan arrintaa khatar waayo nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuxuu u yimid gurigii wiilkiisa ismaaciil isagoo wiilkii maqan kaasuu xaaskii weydiiyey ayaduna ma taqaan inuu yahay nabiyullahi ibraahim ismaaciil aabbihi inuu yahay ma oga markaabay sheegasha gashay alla waasaan waasaan waasaan dhanyari sheegasho wuxuu yidhi hadduu yimaado waxaad ku tiraahdaa ha bedelo gurigiisa waxa weeye tiirkiisa ha bedelo albaabkiisa marka ismaaciil markuu yimid ay u sheegtay nin baa kuu yimid oo saanoo saanaa dhacdo saanoo ku yiri oo aabbahay uu yidhi wuxuuna ileeyahay fur waa aan ku furay mar kale mid kale u guursaday muddo kadib haddana u yimid nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam sidii u weydiiyey maashaa alxamdu lilah khayr iyo mahad bay la dhacday fariin iga gaarsiiyuu yihi ha edkeeyou yidhi yuu ku dheh ha aabbahay aha wuxuuna ileeyahay xaaskaaga hayso marka shakwada tiro badan islaamtu inay sheegasho badan tahay ma ujeedaa dhibaato uun soo aroorinayso baahi badan tahay su-aal badan tahay mayan baqi su-aasha sideedaba asalka su-aasheedu ma bahaba inuu qofku wax su-aasho ilaa laga maarmaan ay noqoto mooyaane ma ujeedaa marka arrintaas sheegashada badan inay gabdhuhu iska daayaan ooy wanaag sheegtaan oo ilaahay ku mahadiyaan adduun ma dhammaato adduunka macnaha waxaan ula jeedaa ka dhargi maayo qofku laa yamla'u jawfa bni aadam ila turaab caloosha ina aadan waxaan ciidayn ma buuxiyaan laba qof ma dhergaan buu rasuulka sal l slam qof cilmiga baranaayo taalibu cilmi wa taalibu dunya qof adduunye doona iyo qof cilmi doona labadu ma dhergaan marka adduun igama dhergo waxaa ku qanci kara marka qanaaca nafsiya alghina hina nafsu nabi sal slam hodantinimadu waa hodantinimada nafta adoo wax yar iskale baad ku qabowdaha alxamdulilah ilaah ii nicmeey ilaah baa mahadle ii barwaaqey imisaa iga liiliidata imisaa xanuun hebel haya imisaa dayn darto isbitaallada ugu jira imisaa maxaa sidaasa imisaa saasa alxamdulilah ilaahay baa ii nicmeey mar walbana waxaad arkaysaa qofkaasi dhibaato badan islaam baa ii sheekaydo waxay tiri afar caruuroo waxaan lahaa dhegala markaa waxaan aaminsanaay bay tiri laa ilaha illa ilahay soo adiga ku imtixaam cid loo imtixaam horta ma jirtaa muddo kadib aan daris cid kalen ziyaartay tiri waxaan ugu tegey shan caruur oo shantuba indhalaa yihiin dhegalaa yihiin markaa baan ogaaday tiri ilaahay subxana watacaala inuu ii nicmeeyey marka adduunyada markay noqoto qofka kaa liita fiiri aakhirada markay noqotona qofka kaa fiican fiiri taasaa waxay u dhowdahay inaadan nicmada ilaahay yaraysan xadiiska macnihii sidaas ugu dhowaa marka ku qanacsanaaw wix ilaahay kuu qaybiyey ku qanacsanaaw islaan sheegasho badanoo baahi badanoo howl badanoo ha noqon walaale ilaahay subxaana wa tacaala arrintaa kaga cabso waxaan rag iyo dumarba nafteyda iyo naftiina u dardaarmi xifdu lisaan carabkan inaan ilaashano carabkan khatar waaye xadiidkan dhegeyso hooyada muslimadaahay walaasheeda dhegeyso xadiidkaas wixii adilaha maanta o dhan ka hadlayna haddaad ilooyey xadiidka ha ilooyin nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa loo sheegay ina fulaana islaanta heblo la yidhaah taquumu lleyl habeenkiina waa tukataa wa tasuumu nahaar maalintiina waa soontaa wa tatasadaq waxbay sadaqaysataa wa tafcal wa tafcal saasay samadaa loo sheegay wa tu'dii jaaraha bilisaaniha waxayna ku dhibtaa dariskeeda carabkeeda islaan af dheerow dariskeeday dhibtaa laakiin waa ahlu cibaada qaala calayhi asalaatu wasalaam laa khayra fiiha hiya fi nnaar khayr ma ay laha naartay ku sugantay xadiis saxiixa sheekh alalbani uu tasxiixiyey raximahullah akhrajahu alimaamu abu daawuud habeenkiina waa tukataa salaad sunaa laga hadla maalintiina waa soontaa sadaqana waa la baxda khayrka hebelay samayda laakiin deriskeeda lagu taagay rasuulku alay sal slam khayr ma laha fay naar marka walaalay waxaad samaysaa afkaaga ilaasho xanta iyo isku dirka iyo warxumada iska dhaaf aada ugu dadaal marka gabal arrintaa waa ogyaha qofku laakiin inuu ku tarbiyoobo oo ay dhaqan u noqotaa waxay u baahan tahay dadaal badan waxay u baahan tahay dadaal badan waxay u baahan tahay dhaqanay u baahan tahay qofku inuu ku tarbiyoobo si ilaahay subxaanahu watacaala markaas uu uga dhigo qof wanaagsan oo wanaag uun ku hadla waxaan ku soo dhammaynayaa kelimadeedan isxasuusinta ah alxubu fi llahi waalbugdu fi llah ilaahay dartii inaad wax u jeclaato ilaahay dartiisna wax u nacdo qofba qofkuu dadka sunada ilaahay sunada nebi sala allahu calayh waali wasalam ka ilaali ogyahay oo khayrka ka jecel yahay inaad ka jeclaato oo kasoo dhoweysato waxyaabahan dadku isku dhadhoweeyaan isku xiriiriyaan maya ilaahay dartiisa alxubu fi llah ilaahay dartii inaad wax u jeclaato ilaahay dartii wax u nacdo gabdhaha qaarkood raggaba waa dhacdaa laakiin kelimadeydu xooggeedu gabdhahay si gooniga u qusayda ma ogta waxa waaye subxaana allah gabadhii masaajidka ilaahay la imaanaysa oo dersiga la baranaysa yarxamuka allah oo muxaadaro la soo xaadirayday ayaaba lagu taagada gabdhaha qaarkood masaajid waa iskaga tageen heblaan uga tegay kuleeyihi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun xataa ma masaajidka ilaahay beytka ilaahay yaa annaga nagamidoo raalli ku ah gurigiisa cid joogtoo martiya in lagu dhigo cidna raalli uga noqon mayso ilaahay subxaanahu watacaala masaajidku waa beytka ilaahay qofka yimaadaana waa qof soo ziyaartay soo booqday wa xaqu zaa'iri an yukram xadiiska nabi sal slam saas oo ah qofka soo ziyaartana oo zaa'irkaana booqasho ku yimaadana wuxuu xaq u leh in la karaameeyo o la sharfo marka ma gabadhii walaashaa ahayd ama ha kaa da' badnaato ama ha kaa yaraato ama ha kula ekaatay ee beytka ilaahay timaaday miyaa kaa badbaadi laha maya waa inaa ilaahay darti ku jeclaato arrintaa laga maarmao masaajidkaan hadda xasuustee hadaayey darsiyaa meeshan ka socday gabdhaha qaar kamida hadalkooda waa laga maqlaayey masaajidka raggaa maqlaayeen waa murmaayeen waa doodaayeen masaajidda qaar gabdhaha muslimaadka qaar kamida dhib baa lagu qabaa duruus waa laga dhegeysan waaye maa yanbaqi haada maaha arrinta arrin haboon maaha masaajidka ilaahay waa waa guriga ilaahay wixii loogu talagalay haddaad u joogi karto waa maxay asalaatu wa qiraa'atu alqur'aan wa dikri lilahi tacaala inaad tukato qur'aan inaad akrido ilahay inaad xusto haddaad arrimaha u joogi karto fadali soo dhowaa waa beytka ilahay xataa ninkaa kuuma diidi karo laakiin hadday noqoto cod kor u qaadid iyo dagaal gabdhaha qaarkood masaajidkaa laisugu tegi kan kama hadlaayo laa xawla walaa quwata ila billah ma ma yanbaqi marka walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala aan weynayno ilaahay beyskiisa aan weynayno ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa raalli uga yahay inay masaajidkiisa yimaadaan si igu caabudaan haddaan imaano aan dadka muslimiinta aan badbaadino dadka qaar marka salaada laga baxo hugum masaajidka dhan suuqaad u moodaa laa ya akhi sheeka haddaad rabto banaanka uga bax hadday laabudda tahay laga maarmaan tahay tartiib u hadal arrinta arrin muhiima waaye waana xasuusin waa wanaag aynu wada ognahay laakiin waa xasuusin wax cusub idinkuma soo kordhin wadikraa tanfacu lmu'min xasuusintuna qofka mu'minka ahay anfacdaa marka ugu dambayn inaynu xasuusanno ayaddaa iyadaa ilaahay wuxuu leeyahay kullu nafsin naf walba daa'iqatu lmowt dhimashada mid dhadhaminaysa waaye wa inamaa tuwafawna ujuurakum waxaa laydiin oofinaa abaalgudkiina amaalmarintiina yowma alqiyaama maalinta qiyaamada faman qofka zuxzixa laga fogeeyo cani naari naarta wa udkhila la geliyo aljannatu jannada faqad dhab ahaantii faaza waa liibaanay waa guulaysa allahuma ajcalna minhu ya kariim wama alxayaatu addunya ilaa mataacu alguruur nolosha adduunyaduna maaha waxaan ka ahayn mataac raaxo alguruur lagu katoomo nolosha addunya saas wey qof baabuur weyn wata iyo qof dhaqaalo badan wata iyo qof guri weyn le iyo qof shahaado weyn wata iyo qof dadku ammaanayaan iyo qof darajo hebelle waxba ha ku katoomi malaku mowt iyo qabri iyo xisaaba hortaala hada wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed waaalihi waasxaabih wman tabicahum biixsaan ila ywm اddiin walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ya gabdhaha darka arooska dharka dumarku markay isla joogaan ay xirtaan way xiro karaan markay arooska haddaan rag meesha joogin ayagoon gaalo kaga dayanayn lebiskooda muxuu ahaa wax ragana aanay joogin intii dumarku ay ka arki karaan way u bannaan tahay way ciyaari karaan dubaadaaduf durbaan way tuma karaan wax xaqana waa inay ku hadlaan been iyo hanjabaad iyo cid kale weerarkeed iyo inay ka fogaadaan waa in sha allahu tacaala way farxi karaan waxaan rajeynayaa in sha allahu tacaala ya walaal insha allah walaalkaa wuxuu yihi gabdhaha dumarku hadday lacalla su-aal qabaan haye warqadahay ku qorayaan miya waa hadaag waxba su-aasha qofku yaanu isku dhibin su-aalaad hore u qabtay ama darsi kaaga soo dhacdo oo muhiima oo inaad barato oo ay muhiim ku tahay waa gooni waa laakiin waxba su-aalaha kale ay isku su-aasha badan waa nacam bismi illaah su-aal su-aal baa la weydiiyey su-aashii waxay tahay assalaamu calaykum gabdhaha jaamacadda aada oo la dhigta rag iyo dumar diintu maxay ka qabtaa asalku waxa weeyaan meelahan kalaasyadan rag iyo dumarku ay dhigtaan waa ikhtilaad rag iyo dumar sadhex gala waaye waa inaanayna banaanayn fitan badan baa ka dhacaya asalka waa sidaas weeyaan binaan calaa daalika culamada qaar waxay qabaan inaanay u banaanayn rag iyo dumar inay dhigtaan iskuullada ikhtilaadka ah ee laysku qasan yahay culamada qaar sida sheekh la yidhaha sheekh saalex alxaydaan iyo culamo kalena sida risaalo uu leeyahay sheekh saalax luxaydaan ee mowqicana atiiqu lislaami ku jirta wuxuu leeyahay maadaama fitno caama ay tahay in waxbarashadii hadal macnihiisu u dhow yahay loo maraayo in ikhtilaaf oo qofka noloshiisii ay taabanayso oo qofku u baahan yahay inuu waxbarto waxbarashadii mararka qaar noloshiisu kaga xiran tahay qofkii arrintaa iyadaa sameeya sheekhu wuxuu u dardaarmaa in uu dadaalo intuu awoodo qofkaasu ilaahay ka cabsado ilaahay uu ka baqo haddii noloshu ay meeshaa ka gashay oo aanu ka maarminna hadde markaas waxyaabaha muxaramaadkaa mar bay bannaanaanayaan oo iskuulkii uu dhigto laakiin uu dhowrsado fattaqu llaha ma statactum fatwo macnaheedu sidaa yahay horena mid masaladaa lamid ah ayaan sheekh kale culimmada waaweyn ka midoo la weydiiyaan ka maqlay maadaama fidnadii rag iyo dumar isdhexgalkii xaggii madaarista ay tahay wax waddamada qaar aanuba qofkiiba aanayba dhici karinba inuu qofku waxbarto ilaa uu sidaa sameeyo sidaa hadday tahay inuu qofkaa markaa wixii noloshiisa kaga xiran inuu muxuu ahaa uu sameeyo laakiin uu ilaahay ka cabsado oo ikhtilaadkii iyo waxa weeyaan aadaabtii sharciga ahaa iyo waxa weeyaan fataqu llaha ma statactum culammada sheekh saalax luxaydaan hadal macnihi sidaa yahay buu yidhi waayahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wajazaakum allahu khayran macalin ilmaha ma ugu dhigi karaa qur-aan haddii aabbahood xilligaas guriga ka maqan yahay kalena joogin maxram muxrim kalena joogin waayahay guriga aada qur-aanka ilmaha uga dhigay haddii aad tahay qof raga amaba qof dumara haddii kaa jooga ay joogaan dad ajnebi kaa ah dad ajnebi kaa ah hadday joogaan isla markaana aanay joogin dad qaangaar ah hadda markaas xadiidkii rasuulka wuxuu iyaakum adukhuula cala annisaa war kala ilaaliya idinka iyo haweenka aad u gelaydiin qaaluu waxay dhahdeen alxamr rasuulkii alla xamr waa ka waran xamr waa ninka u dhow islaanta ninka qaba qariib zawj alxamru almowt buu yidhi midka xamrugaa waaba dhimasho culimadu waxay yidhahdeen maxaa yeelay isaga cid tuhmiya ma laha in adeerkeedu guriga yimaado haddii marka gurigaas dad ajnebi ka ah masalan haweentiibaa waxbare nin ajnebi ka aha gurigii joogo ama ninkiibaa waxbara haween ajnebi ka aha gurigii joogta gurigaana ma joogaan dad maxaa weeyaan qaangaar ah ma u jeedaa qaangaara ma joogaan arrintaa iyadaah ma bannaana hadday joogaan laftirkeeda waa in waxa weeyaan ilmaha aabbahood waa inuu idan kuu siiyo inaad gurigiisa geli karto haddaanuu idan kuu siin ma geli kartid gurigiisa xataa hadday xaasku tiraa kaala soo dhowaaw iyaduna uma bannaana inaan gurigeeda ninkeedu ninaanu raalli ka ahayn ay soo gelido xaaraan waayo ma banaana marka laakiin haddii gurigu uu yahay dugsi qur-aan oo dugsi qur-aan uu yahay oo waxaa dad ajnabiyana aanay joogin ama ha joogaane dad maxaarimu ay joogaan ma u jeedaa markaas waxa weeyaan waxaa loo diidayaa qofku inuu la keliyoobo qof dumar ah oon maxramkiisahay inuu la keliyooba ma banaana khalwa khalwadiina ilmo yaryar oon qaangaarin ma ka saarayaan waa inay dad qaangaara yihiin arrintaana waa inaan weli riiba inaanay jirinoo waa inaanay jirin riibo shubho iyo fitno iyo waxba arrin reerka gurigu ay raalli ka yihiinna waa inay ahaato weyaan ay raalli ka yihiin waa haddii guriga uu yahay guri la degan yahay wallaahu aclam hadalkan hadal guud waaye su-aashuna waa su-aal caama su-aal gooniya hadday jirto waxa weeye waxay u baahan tahay si gooniya in wax loo weydiiyo waayo su-aaluhu waxay ahaan kartaa su-aal guud laakiin waxay lahaan kartaa waxyaabo la xiriira wallaahu aclam intaasaan ka oran lahay su-aasha iyada ah walxamdu lilaahi waxa weeyaan falaxada laysku maro ma banaan tahay falaxa maha falaxada miya ma fahmin ya falaxado ya waa yahay gurigeyga dhexdiisa ma ku ictikaafi karaa ninkeyga ilmaheyga dhexdooda ha waa ku ictikaafi kartaa in sha allah yani ictikaaf macnaha waad ku cibaadeysan kartaa weliba meeshaada gooniya ku ah ilaahayna waa ku caabudi kartaa waad ku xusi kartaa waxa weeyaan waad samayn kartaa xagga ictikaafka laakiin waxa weeyaan masaajidaa loo baahan yahay masaajid way ictikaafka laakiin waad ku cibaadeysan kartaa gurigaagana waad joogi kartaa saasaana kaaga ajir badan masaajidka ku cibaadaysigiisa waxa weeyaan haddaad cibaado u go-doontood wakti aada cibaadaysato aada niyeysatana wixii cibaadada ka baxsan waa inaad ku dadaasho inaadan la iman ziyaarada qabriga la ziyaarto ma bannaan tahay ziyaarada qabriga la ziyaarto waa labo mar waa in loo safro qabriga taasu ma bannaana meel loo safro qabri uma aadi kartid waayo in loo safro qubuurta ziyaarashadeedu wax bannaan maaha laakiin meel loo safro haddaanay ahayn haddaad ziyaarada sharcigaa samaynayso oo aada qofkaas dhintay aada ilaahay u baryaydo oo sidaa ajir ku raadsanayso adiguna aad ku cibro qaadanayso haa waa bannaan tahay weli waa laysku dhiirogeliya weliba waa lays amray haddii saxiix muslim kuntu qad nahaytukum can ziyaarati alqubuuri alaa fuzuuruha fa inaha tudakirukum alaakhira waxaan idinka reeba qubuurta ziyaarashadeeda war ziyaarta aakhira idin xasuusin riwaayadka lilmowt dhimashada marka arrintaa waa sunnadii rasuulka calayhi salatu salaam laakiin marka saddexdaa arrin inaad u ducaydo dadka qubuuraha ku jira inaad sidaa ajir ku hesho inaad ku waana qaadato laakiin haddaad ziyaarada aan banaanayn samaynayso oo oo dadkii qabriga ku jira aada baryaydo sheekh hebelow caruur baan u baahanay sheekh hebelow de arrintaa waa gaalnimo tawasul baa lagu magacaabo awliye jacayl baa lagu sheego waa gaalnimo ilaahay cidaan ahayn lama baryo qofkaa qabriga ku jiraan waxma ku qaban karo waxna kaama hayo wara haddii sidoo kale aada samaynayso oo aada maxay ahayd leedahay ilaahu rabbiyo awliyadan inta ku jirta fadligeeda wax igusi iyaduna ma banaano waa bidco ilaah baad barye oo gaalnimo maaha laakin waa bidco ilaahay qaabaan lagu baryin baad ku barye saasoo kale haddaad aada aaminsan tahay ducada in lagu aqbali ogyahay qabriga agtiisa oo waxbaad u baahan taha caafimaad shaqaad rabtaa si ilaahay ii siiyo aan qabriga aado iyaduna waa bidcawa wax daliiloo tusinaya qubuurta agirkeeda in cibaadada lagu aqbalo lama hayo oo sidaa awgeed loola aado cibaado saasoo kale haddaad qabriga markaas tagto aada ciidda iyo derbiga aad dhundhunkanayso oo ciiddii qaadanayso oo barako wax la yidhaha aada u aade iyaduna waa muxaram xaaraan wey haddii marka aada qabriga u aadayso inaad ku waana qaadato inaad u duceydo dadka qubuurta ku jira inaad rasuulka ku dayato sala allahu calayhi wasalam ziyaara sharciya waa laakiin qofkee waa ma rag iyo dumarba mase arrintaa rag un baa samayn karaa ee dumarka qubuuruhu ma ziyaartaan culamadu way isku khilaafeen culamada qaarkood waxay leeyihiin rag iyo dumar waa ziyaaro karaan qubuurta aan loo safrayn sida sharcigaan loo ziyaaranaa haddii fitan laga fogaanayo qaarkoodna waxay yihahdeen maya arrintaa mar bay banaaneed laakiin dumarka uma banaana waalcilmu cinda allah culamo badan waxay xoojiyeen inay banaan tahay inay qobada muslimadda ay qabriga ziyaaran karto ziyaarada sharciga hadday la imaanayso sheekh muqbil raximahullah ayaa inuu kamid yahay laysoo gaarsiiyey wa fiikum gabadhan waxay tiraahday sheekhow ilaahu naga dhig rabbiyo raxmaano dumaashidayga ama ninkayga walaalkiis baa ila degan guriga marka inta badan ninkayga baa jooga laakiin marmar uusan joogin ninkaygu baa jira maxay diintu ka qabtaa wallaahi walaale gacaalisa intan diinta ka aqaan waa intaan hadda sheegna waay rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi iyaakum addukuula cala annisaa war kala ilaaliya adinka iyo ugalka dumarka markaa baa la yidhi alxamu yaa rasuul allah qofka qariibka ninka qariibkiisa walaalkiisa dadka u dhow dhow ka waran almowt wey waa dhimasho marka wallaahu aclam arrintaa iyada ah waxa weeyaan haddii aan maxramkaagi kula joogin oo aanu ninkaagi kula joogin ama qof kaloo maxrama aanu kula joogin keligaa aad tahay nin ajnebi kaa ah inuu guriga kuu soo galaa waa muxaram ma banaana ma banaana adiladuna waa caddahay arrintaa iyada si aan dagaal iyo dhibaato aan lahayn ninkaaga u sheeg hadduu fahmi waayo wadaadka aan wada aadmidha walaalo wixii diinta qorto ayaa raalli ku ah si aanu ku arkin inaad qaraabo goys tahay marka wax wanaaga ku hadal ilaahay subxaanahu watacaala makhraj fiican ha kuu sameeyo diintu iyo caadadu marbay kala hor imaan kartaa caadadu marbay waxay la imaan kartaa wax diinta ka hor imaana meeshaas waayo meesha lagu ogaado qofka caadada iyo wuxuu caadaysto talwaniya kasoo gaara raaca iyo qofka diinta ilaahay xuduudeeda ilaalinaya hataa diinta ilaalinaa jiraa marar badan dadka dadka ugu dhowaa lagugu imtixaamay si lagu ogaado inaad ka run sheegay in kale marka si fiican ula fadhiiso odagaaga diintu saasay leedahay walaalkii maanta masaajid kelimada ka bixinaya xadiis buu tilmaamay inaanay dadkaa kuu dhow dhow sida walaalkaa oo kale adeerkaa oo kale gurigeyga iisoo aanay iigu soo geli karin adoon joogin walaalow hadde arrintaan inaad dib ugu laabatoba haddii uu wax su-aala ka qabo khayr allah si walaalaha u yimaado adiladaa lagu akrin insha allah qof muslimoo diinta ilaahay jecelo marka lagu akriyo waxaa laga filaa inuu yidhaha samictu wa atactu waan maqlay waana hogaansanay laakiin qaab wanaagsan oo xigmadaysan oon degdega ku jirin oon dagaal ku jirin oon aflagaada ku jirin arrintaa ha loo soo bandhigo waasal اllah alkariim rabb alcarshi alcaliim an yuciinana cala alcamali bidiinihi daahira wabaطina sira wacalaaniya wsala اllah wslm calى nabiyina mxamed walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin